بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه أما بعد waxaan ku jirnay weli baabulqasli iyo axkaamtiisii waxaanaan soo gaarnay qabaysyada sunnada ah halka mualifku iyo watutbicu lxayda bimiskin walwilaa masnuunuhu xuduuru jumcatin kala caydayni walifaaqatu lislaamu walkhasbu listisqaau walixraamu dukhuulu makata wuquufu carafa والرمي والمبيت بالمزدلفة وغسل من غسل ميتا كما لداخل الحمام أو من حجم والغسل في الحمام جاز للذكر مع ستر عورة وغض للبصر ويكره الدخول فيه للنساء إلا لعذر مرض أو نفسا وقبل أن يدخل يعطي أجرته ولم يجاوز في اغتسال حاجته هل كان مؤلف رحمه الله تعالى وحن الصومرني oo ugu dambeysay waxyaabaha sunanka ah ee markii janaabada laga qabaysanayo ama qabays waajiba qofku uu qabaysanayo waxyaabaha sunanka ee habboon baynu soo marnay sunankii baa waxaa ugu dambeeyey xaydka markay gabadhu ka qabaysanayso si aan riixiya waxba uga harin inay wax carfoon oo cadariya ah oo riixdii iyo wixii ka hari lahaa qarisa ama baabi'isa inay sunno tahay inay raaciso sida nabigu calayhi salaatu wasalaam xadiidka caaisha gabadha ugu faray iyo qabayska inuu wada xiriiroon la kala goynin oo aan la kala reebin ama aanu kala ingegin halkana wuxuu ka bilaabayaa masnuunuhu qabayskiis kuwiisa sunnadiihi xuduuru jumcatin weeye dhowr iyo toban qabays oo qabays mustaxab ay wanaagsan tahay farad iyo waajibna aan ahayn oo halkan ka bilaabay tirintooda midka koowaadi wuxuu yihi xuduuru jumcatin jumcada xaadiritaankeeda in loo qabaystaayey sunno weeye in lays amroo jumcada in loo qabaystaay nabiga way ka soo aroortay sala allahu alayh alih wasalam bal xadiidka abi saciid iyo keyrkii waxaa ka soo aroortay nabigoo ka sugan inuu yihi qasliyo wuslu yowmi ljumucati waajibun calaa kulli muxtalim qof kasta oo qaan gaaray dabcan jumcadana imanaya inuu qabaystaay waajib farad ah weeye lafdiga wujuubkaay waxay fuqahadeena shaaficiyadii jamhuuru ahlilcilmi ku xambaareen inuu min baabi sunna yahaye aanu min baabi wujuubi ahayn waxayna u deliishadeen xadiidkii samura radia allahu canhu wa ardaahu ee nabigeena ka sugnaa calayhi salaatu wasalaam ee uu nabigu yihi man tawada'a yowma aljumucati fa biha wa nicmat waman iktasala falguslu afdal jumcada ninkii weysaysta fa bihaa waa ku filan tahay wa nicmat waana khayr khayrna waa leedahay hase haatee ninkii qabaystaa ka fadli badan in nicmo iyo fadli lagu sheegay weyse lagu gaabsaday qabayskuna ka sii fiican la yidhi baa laga gartay inuusan amarku wujuub ahayne amarku lilistixbaabi yahay awaamirtan adkaynaysana qariinadiiyo astaanta wujuubka ka leexinaysa ayaa xadiidkaas loo daliishaday culumu raxmat ullaahi calayhim saa darteed qabaysyada sunnadaa midka koobaadi jumcada in loo qabaysta weeye waxay idhahdeen cilladda ku jirta in la qabaysta jumcada iyo xikmadda ku jirtaay sabab iyo cil uu leeyahay sababtaasi waxay tilmaamaysaa in meelo badan oo sababtii iyo ciladii laga helay oo shabaha ay sunno noqotay in la qabaysta qiyaasan laa nasan jumcada waa nas ciladiiyo sababtana waxaa weeye ijtimaaca dadka isu imanaya marka la isu yimaado dabcan dadku meeshay isugu yimaadaan shiir bay leedahay haddii markaa jirka iyo dharku aanay nadiif ahaynna wax badan oo dhibay geystaan masaajidda jaamacaadka la isugu imanayana wax kastoo ur iyo suudh ama shiir ah oo dadka dhibaya waa ka horeyba loo diiday oo cumuuman waa loo diiday oo nabigu waa kii masaajidka ka reebay qofkii basal iyo toon soo cuna oo layidhi geedan khabiisada ah ee urka xun ninkii soo cuna nabigu waa ki yidhi falaa yaqrabanna masaajidana masaajidda yaanu naga soo agmarin ninkay ka soo uraysa basal iyo toon riwaayadka qaarkoodna waxay ku sugnaadeen qofkii isagoo labadaas soo cunay ka uraysa masaajidka soo gala inta masaajidka nabiga laga saaro oo laga cayriya ilaa baqiic la geyn jiray intii ni tagtay waad aragteene almasjid innabowi iyo baqiicna qiyaastii waa iska boqol mitir boqol iyo labaatan boqol iyo soddon qaybtii asalkaan ka hadlaya tawsicadan dambe ee fahad kama hadlayo ee qaybta dambe gidaarkii baqiicba ku dhowaatay qaybta hore imaamka iyo musallaha iyo qabriga ay ku yaalaan qaybaha hore marka laga xisaabo boqol iyo labaatan boqol iyo konton mitir meelahaas isu jiraan halkaasaa la geyn jiray baa la yidhi qofku waaba la cayrin jiray masaladaasi waxaa loo cayriyey urtan ka imanaysa dadka dhibaysa malaa'igtii imanaysa masaajidkana waa dhibaysaa oo nabigaaba ku cileeyoo yidhi fa ina almalaa'ikata tata'addaa maa yata'addaa minhu banuu aadam bani aadamku waxay dhibsadaanba malaa'igtuna waa dhibsanaysaa halkaa ur iyo suudh baa la diidan yahay iyo sheer culimmadu waxay u qiyaasteen wax kasta oo sidaasoo kaleeta oo qofka ama xaalad taarica la soo darsa ama marad iyo xanuun daa'ima noqda inay waxaasi tahay cudur hadduu marad yahay uu jamaacada uga hadhi karoon jamaacadii kuwuju waajib ku noqonaynin waxaa la eegayaa jawiga jamaacada la ysugu yimid waxay dhibsadaan aan la arag tii guud waxaa labeeyey qabayska jumcada daliil gaara ku soo arooray oo asalkii amarka jumcada la is-amray bay caaishiya keyrkood warinayaa nabiga sal alla alay wasalam dadku min alcawaali xaafadaha koray ka iman jireen waana la soo lugay jiray way soo dhididi jireen inta aanay jumcada gelinna qaybo ka mida nabigay soo salaami jireen ay soo mari jireen markaasaa shiirkii dhididka ka soo baxaya bay caaisho tilmaamaysaayoo waxay leedahay midla juluudi da'ni harag idaad moodaa shiirka dadka ka soo baxaya markaad eegto markaasuu nabigu wuxuu yidhi alaqtasaltum liyowmikum haada rmayow maalintan oo kale laysu imanayo maad soo qabaysataan isu soo nadiifisaan halkaa waxaa laga gartay qabaysla'aantan meesha waa laysugu yimid cibaadahana loo yimid qabaysla'aantani shiirka qofka ka imanaya ayaa dadka dhibaya waxaa loo qabaysanayaa inuu jirkaagu nadiif ahaado dadka aadan soo shiirin dhididkii iyo wasakdii iyo markay isqabtaan shiir aadan kaa dhalanin asalka taasaa laysu amray cagsigeedaa haddaba la sunno noqotay oo jumcadii waxaa la yidhi waxaa aada sunno si gaara u ah cadar iyo wax carfaya inaad soo marsato oo xatii wax yar xataa kilkili iyo shiiraan wixii wax qarin karaa la rabaa intaa waxaan usha u leeyahay waxaa muhima inaad ogaato jamcada qabayskeedu maadaama masaajidkii la ysugu imanayo sababta iyo cilada loo yiri waa shiirka xikmadda ku jirtana waa dadkii khushuucdii iyo cibaadadii inaanay ka mashquulin halkaa waxaad ka eegi kartaa mar kastoo tajamuc cibaado la ysugu yimaadaay sida jumcadoo kaleeto cibaado la ysugu yimaado dadkiina waa isu yimid cibaadana waa la gudanayaa oo de lama kala tegi karoo ninkii wax dhibsadada iskama dhaqaaqi karo ilan salaadii marka lasoo wada fadhiistay iyo khudbadii khudbadii ma hadli kartid hadday hareeraha qaac kaaga soo kaco khudbadii ma dhegaysan kartid salaadii kama tegi kartid cibaado kastoo jaamicaha dadka makaan ku jamcisay oo ninkii raba aanu iska tegi karina inuu ku cibaada guta ay laasim tahay tawqiidkuna uu waaxid yahay oo hal waqti dadku isugu imanayaan waxaa dhici karta nafsulmushkila dhici karto shiirkii iyo qaacii iyo khushuuc la-aantii iyo cibaadadii oo laga mashquulo way dhici kartaa qofkiina waktigaas iyo makaanka waa ku qasban yahay waktiga iyo makaanka waa qasab dadka inaad la gudatana waa laasim shiirtiina waa ku dhibaysaa fa ashbahat iljumuca namaadistaasoo kale oo tiro badan oo qiyaasan cala aljumuca aan dhihi doono innagoon hoos usii gelin baa inoo iman doontee qiyaaskaan ujeednaaye taa weeye culimmada ay ujeedaana faham waxaa kaloo lamida kilaa ciidayni labada ciidoodba ciidulfiriga iyo ciiduladxaadii labadaba in la qabaystana waa sunno ikhtisaalka iyo qabayska yowmulciidi in la qabaysto ama ciidulfiri ama ciiduladxaa kilaa ciidayni wa kilaa ciidayni labada ciidoodba in la qabaystana sunno weeye cali bn abi aalibna aar baa ka sugan uu ku tilmaamayo inay maalintaa in la qabaystaaye waxyaabaha sunanka ah ka mida waayo waxaa la weydiiyey qabayska qabayska qabayska sharcigaa waa kee wuxuu yidhi maalinta jumcada iyo maalinta carafa wa yowmu اnaxri wاlfiri labada maalmood in la qabaystaa loo baahan yahay wa qiyaasan cala اljumucati maadaama ciiddii cibaado salaada oo laysu wada yimid oo dadkii shiirkii wada dhibaya ay tahay tanna cibaado salaad oo laysu wada yimid oo la wada gudin oo dadka shiirka dhibaya ay ahayd qiyaaskaasi cilladiisii waa daahir oo isna way muuqataa sunnadhe marka waalifaaqatu markaad miyirsato haddii qofkii miyir beelo oo xanuun la miyir beelo xanuunkaasi ama jin ku dhacay ha noqdo ama xanuun qardiiya ka tanbadi soo qabatay ha noqdo ama camaliyad lagu samaynayey daawo la siiyey ha noqoto qofka hadduu miyirkii ka tago oo uu soo baraarugo inuu qabaystaa sunnaa waxaana asalu xadiidkii caaisha bukhaari iyo muslim nabigu fii maradi mowtihi sala allahu alayh alih wasalam uu xanuunsanayey salaaddii cishaha markii la gaaray wuxuu yidhi dadkii ma tukadeen kaasaa la yihi maya aday ku sugayaan istaag buu is yidhi uu dhacay wuu miyir beelay fa umiya calayhi cabbaar buu miyir laa wuu soo miyirsaday markaasuu yidhi dadkii ma tukadeen kaasa waxaa la maya adaa lagu sugayaa wuxuu yidhi baafkaa biyo igu shuba markaasuu qabaystay istaag buu isyirioo salaada dadka tuki uu dhacay haddana waa miyir beelay cabbaar markii intuu suxsanaa buu soo miyirsaday wuxuu yidhi dadkii ma tukadeen waxaa la yidhi maya adaa lagu sugayaa biyo ii keena buu yidhi baabka igu shuba waa qabaystay aakhirkii ilaa yihi muruu abaabakrin falyusalli binnaas dadka ha tukiya abubakar u sheega halkaa waxaa laga garta nabigu laba ilaa saddex jeer baa mar walba markuu soo miyirsado dacuu lii maaan fi lmikhdabi baabka biyo igu shuba uu lahaa marka markuu miyir beelay ee miyirsaday buu nabigu qabaystay ku celceliyey weliba taana waa sunno alislaamu walislaamu qofku marka uu soo islaamo isagoo gaal ahaa ama gaal asli ah ha noqdo ama gaal ridoobay ha noqdee hadduuba islaamnimo soo galo inuu qabaysto iyadana sunno weeye wa qiila bilwujuubi waajib weeyana la yidhi asalka waxaa loo daliishaday inay ma'muur tahoo la qabaysto laba xadiid baa ka mid a qisadii qays ibni caasim marka uu soo islaamay laba qidacduu lahaa mid waxaa weeye ilaa siddeed mise toban naagood buu qabayo afar ka doora waa kii la yidhi baabulnikaax baa lagu keenaa markaas midda kale nabiga amre alay slam waqtasiil qabayso qisada labaadna waa qisadii sumaamata bni usaalin isna soo qabaysa la yidhi uu soo qabaystay wey amar weeye amarkaa maxaa wujuub looga dhigi waayey waxay leeyihiin fuqahada jamhuuru ahlilcilmi raxmat ullaahi calayhim amarkaa qariinadiiyo calaamadda wujuubka ka leexisay waxaa weeye intii saxaabo soo islaamaysay safar iyo nagaadi dad kale oo la amray oo qabaysta la yidhi ma jiraan dad badan baa intay soo islaameen iyadoo xataa jihaad dagaal loo sii socdo bay ku dhinteenba jihaadka sida ninkii nabigu yidhi camila qaliilan wa ujira katiiran wax yarna waa camal falay ajir badanna waa helay kuwa sakara kuwa sakaraada baa nabigu dhihi jiray qul laa ilaaha ila allahu qaybta tidhaahdana ha loo qabeeyo ma dhihin sidii wiilkii yahuudiga ahaa qisas badan oo saasoo kaleeto oo tiro badan baa tilmaamaya in amarkani wujuub aanu ahayn saasay jamhuurta ahlulcilmigu yidhaahdeeno fuqahada shaaficida ay ka mid yihiin walkhasfu markii qorax iyo dayax madoobaad dhaco waayo salaad baa sunno ah qorax iyo dayax hadday madoobaadaan salaadaana jamaacay jamaaca la ysugu yimaadaa oo nabigu alay slam wuxuu yidhi in qaab dayax iyo qoraxdu aayataani min aayaati illaahi laa yankasifaani limowti axadi walaa lixayaatih faidaa ra'aytum daalika fafzacuu ila asalaati salaada ku carab waana baab inoo iman doona nabiguna markii uu arkay asalaatu jaamica intuu yidhi salaadu waa jamaace halasoo wada baxa la yidhi baa la tukaday salaad jamaaco oo weliba dheer baa la tukanayaa oo qiraa'adeeda la dheeraynayo oo weliba qaabka salaadaha kale ka duwan jamaacadiina waa la helay cibaadana waa tahay dadkii isu yimidna shiirkii iyo wixii waa dhici karaan alelh markii salaatu kusuuf iyo qoraxmadoobaad loo socdo qiyaasan calaa salaati اljumucati iyadana qabayso dadka intaad dhibi lahayd ee qiraacadan iyo sujuuddan iyo rukuucdan dheerdheer aad tashwiishileeda fasaadin lahayd wاlxraamu marka la xiranayo alistisaau sax alistisaau iyo walistisaau roob doontii roobdoontu waa baabu salaati istisqaa inoo iman doonta roobdoon soomaaliga ma aha caruurta looxa madaxa loo saaree la wareejiyo carabcadaha la sameeyo ama burdiyo mawliid la akriya ma aha waa salaad jamaacoo la ysugu imanayo dadkiina la soo saarayo oo hiyaaba badlatin dharkii lagu shaqaysanaya ku soo baxa nabiguna uu salaada aaday mutakhashican mutadarican mutabadilan salaadaa la isugu yimid iyadana salaadiina jamaacadan ay ku gudantaa khudbo iyo ducay leedahay dadkiina inay ka wada qayb galaan baa la doonayaa oo salaad dadkii isugu yimid cibaadadiiah soo shiirkii jumcadoo kale kama dhici kara jumcadu maxay ahayd soo salaad dadkii cibaadada la isugu yimid un ma ahayn qiyaasan cala aljumucati iyadana qabayska sunno ka dhig qiyaasan laa nasan walixraamu xajka markaad iyo cumro xarmanayso iyada nabiga ay ka sugan tahay calayhi salaatu wasalaam oo in nabigeennu markii uu xarmanayo uu qabaysan jiray xadiid ibnu cumarna waa laga wariyey xadiid la yidhah ninka la yidhahdo xadiidka zayd ibni haabitna wuxuu leeyahay nabig ala sl markuu xarka xarmana xarmanayey tajarada liihlaalihi wakhtasala markii maryaha intuu iska dhigay buu qabaystay dabcan maryahan inaad dhigtana waad ku qasban tahay sababtoo markaad xarmanayso laba goo inaad xerato wey waanaad shaatigii bixisaa oo kastuunkii iyo funaaladii siibtaa oo sokrisyadii iska tuurtaa marka tajarada marka lagu leeyahay dharkii baa la iska bedelayaa labadii goo ixraamka tawaya ixraamaad xiran inaad qabaysata waa sunno oo nabiga ay ka sugan tahay sala allahu alayh ali wasalam intaas waa imis jumcadii ciideynkii ifaaqadii islaamkii khasfigii istisqaa ixraam toddoba sooma ciideynka haddii laba dhig laba laga dhigana waa sideed haddii ciideynka hal mid laga dhigana waa toddoba dukuulu makata maka gelitaankeeda xaj iyo cumro markaad soo xiratay eed min almiiqaati ka soo xiratay eed soo qabaysatay kadibna maka markaad gelayso iyadana qabaysku waa sunna oo ibnu cumar baa wuxuu leeyahay nabigu xadiid uu leeyahay min asunnati waxaa ka mida inaad u qabaystaan oo qofku u qabaysato hadduu doonayo inuu xaj iyo cumro xirto waidaa araada an yadkula makkata waana xadiid saxiixo aar saxiixa ka sugan ibnu cumar min asunnati mar hadduu yihina waa marfuuco nabiga cala sl loo tiirinayaa oo marfuuca xukman qaybta musalaxa lagu yidhaahdo weeye oo culimmada lafteedu lafdigan min asunnati ay ku miisaaliyaan qowl saxaabiyi min asunnati aw naxwu umirnaa xukmuhu rafcu walow bacda anabiyi qaalahu biacsuri cala asaxiixi wahwa qowl akari oo kii ciraaq alfidisi ku lahaa marka maka gelitaankeedana waa sunno sugan in nabigu qabaysay sala allahu calay wasalam waxay yidhahdeen xikmadda ku jirta maka markaad soo gelaysa adoo muxrima waxaa la filaya inaad tawaafkii iyo sacyigii bilowdo wey tawaafkii iyo sacyigana waxaa la qiyaasee la filaayay in meesha dad tawaaf iyo sacyi ku jira buuxan wey marka dadkii wadnaha ha goynin ragcataynka tukanayay iyo kuwii tawaafay iyo kuwii sacyiga ku jiray inta adoo intaa soo socday shiirkaagu uu dhibi lahaa ka qabayso si fiican isu nadiifi adoo nadiifoo daahira tag marka wuquufu carafa carafa istaaggeeda iyagana in la qabaysta waa sunna iyadana waa makaan waaxida oo fii waqtin waaxidin cibaado la ysugu imanayo loo buuxinayo ninkii tegayna waa arkee carafo maalinka la tago dadku meel la kala mara ma laha banaan yaroo carafo ah baa laga yaabaa laba milyan oo qof inay isugu yimaadaan waa xilliga soomaalida waxse yidhahdaan oo kaleeto weeye ushaad kor u tuurto dhul ku dhici maysa yidhahdaan dadka badnidooda dadkii sidaas ahaa masaajidka haddaad tagtana masjidka curana haddaad tagto qaybna carafo ku jira qaybta dambe qaybta horena waadii curana iyo qaybta musdelifa raacsan yahay haddii aad tagtana irida si loo galaaba dhib iyo rafaada saa darteed irida wareegtaa loo furaa ninkaan aqoonin ma galo kanaa la furi markuu ku soo dhow yahaa la xiri ka kalaa la furi orod buudhiisa gaarin baa la xiri marka lama orordo kanaa lagu jiraa furitaanku wareegu uu soo gaadhiya kolba dhowow hadakoo mid ku orordo midna waadoo gaarin baa lagaa xiri maanta o dhan marka la galana gudaha soka waa buuxa laakiin gudaha shadaa u dhaadhacdo meelo banaan baad u tegi maa qaarkood meelo sajaayadadood iska seexata xataa waa tegi gudaha shishe hataa u dhaadhacdo laakiin dadku inta soka isku buurtaan halkaa zaxmadda intaa la egna iyadana yowmu carafa wuquufu carafa inaad u qabaysataa waa sunno ciladii weeye calina qabayska qabaysah waa ku yihi yowmu ljumucati wa yowmu carafata wa yowmu naxri waalfitri baa calina ka sugan radi allahu canhu ardaahu waramyu dhagax tuurka maalinka jamaraadka la tuuranayana iyadana waa sunno buu ku leeyahay in la qabaysto jamaraadku wakti go-an bay leeyihiin oo la tuurto ama maalinta tobnaad ha noqoto ama saddexda maalmood ee dambe ama laba maalmood ciddaan dhamayne tacajul samaysa ha noqotee wakti go-an bay mar walba leedahay dadka dhanna waktigaasay soo wada aadaan maalinka tobnaadna waa meesha ugu daran ee lagu dhammaada lagu baaba-o wey waagii hore hadda la waasiciyo waxaa dhici jirtay inaynan suuragal ahayn inaad jamaraadka subaxa tobnaad tuurato ood ka soo baxdo adoon meyd ku istaagin dee seen loogu dhimanaynin qolyaaba wadankoodii uga yimid inay jamaraadka ku dhintaan oo isaga maantaba markuu jamaraadka soo gelaya dhima inuu dhinto rababa soo dardaarmay xoolihiisii soo qaybiyey isagoo nool la soo dhaxlay baa jira shimulqaar alhindiya ni dad ka yimaada walidaalika boorsuu soo qaadan bacweyn buu soo qaadan madaxuu gashan hadduu rabo halkan luquntuu gashan si loogu istaago oo loogu jiido markaa intuu dhaca loo dulmaro isagaabamrgisi gacanta ku watahay idinku waxaad tirahdeen dad dagaalamay umbaa isqarxiya kuwaasoo isqarx iskalama yaga wax cajiiba weye waxaad arkaysaa nin baa si uga soo bixi ama dad baa qaban oo ka soo saari isagoo banaanka fadhiyo ooyaad arkay inaan ku dhintaan rabay dadaan ogeyn baa garabkii soo qabtay maxay iga soo saareen adna dhimashadii baad ka cararaysaa nina keliya ku dhintay ooya marka jamaraadka waxaan uga jeedaa jaamka iyo zaxmadda intaa la eg baa ka jirta meesha inaan lagu dhibsanin oo dadkii aan ku dhibsanin bal jamaraadka qaarkood marka laga dhaqaaqo waxaa sunnaha gees inta loo istaago in la ducaysto meeshii waa meel kooban dadkiina waa badan yahay halkaan istaaga ku ducaysa tiraahdo laba boqoloo qof baa hareerahaaga adigana taaganoo ku ducaysanaya haddii wax qaaca kaa soo fakada dadkii ducadii xataa ad ka mashquulin soomaa waa cibaado wakti go-an iyo makaan go-an la isugu yimid jamaaco badanna ay yihiin dadkii qiyaasan cala aljumucati dheh yadana waalmabiitu in la baryo bilmusdelifati la baryo iyadana qiyaasan cala aljumucati musdelifana waa meel yar oo kooban oo dadka maba qaadaba dhulkii banaanka intuu buuxsamo baa buuraha dushooda la seexdaa ilaa dadka markay qaadi weydo la yidhaahdo waxaa banaan mino inaad ka seexataan meeshaad musdelifo barya waayo meel idin qaadaa maaha musdelifo marka la baryaya marka banaanka gaarigu markuu idinku daadiyo koox koox baa dedarin yar baad saddex afar qof madaxa ku wada saaranaysaan haddana musqulo waaweyn baa lagu sameeyey oo meelaad biyo isku shubta way leedahay alale habeenkaas dadkii waa la alla isbaray oo dadku waa aad baa loo buuxaa meeshe wuxuu ku leeyahay waa tajamuc cibaado la isugu yimid dadkuna hal waqti iyo hal makaan isugu yimaadeene intii lagu dhibsan lahaa ood cibaadada ka tashwiishin lahayd qiyaasan cala aljumucati iyadana qabayso wa aslu man asala qofkii dhaqa inuu qabaysto mayitan meyit qofkii dhaqa qofkii meyd dhaqana inuu qabaystaa laga rabaa oo nabigu calayh salaatu salaam mar wuu amray oo wuxuu yidhi man asala mayitan falyaqtasil ninkii meyd dhaqaay ha qabaysto wana xadiidka wareer axmed abu daawud iyo tirmidi wariyana saxiixa ahaa wey xadiidkaas amar weeye maxaa waajib looga dhigi waayey xadiid xaakim iyo bayhaqi wariyeenoo ibnu cabaas baa jira laysa calaykum fii gusli mayitikum guslun idaa qasaltumuuh meydkiina haddaad dhaqdaan qabays waxba waajib idinkuma aha fa ina mayitakum laysa binajisin meydkiinu najaasa ma aha waxasbukum waxaa idinku filan an tagsiluu aydiyakum gacmaha inaad dhaqdaan baa idinku filan xadiidkaasaa ibnu cabaas ka sugan cinda albayhaqiyi waalxaakim kaasaa wuxuu tilmaamay amarku amru wujuubin meehee amru nadbin weeye kamaa lidaakhili lxamaami kamaa yustaxsanu sida loo sunneeyo qabayskii lidaakhili lxamaami ninkii sawnada gala xamaamku waa curfigii carabtana waa jiri jiray haddana magaaladeenna waa ka jiraa sida uga jiri jiray iyo siduu hadda magaaladeenna uga jirana wax badan baa isshabaha xamaam waxaa la yidhahdaa meelaha biyaha kulule uumiska loo tago ee qofku inta uu galay inuu dhiido u tagaa la yidhaahdaa hadda sawna baa la yidhahdaa meelun intaad gasho ama electricity ha ku shaqaysa keligii ah ama biyo kulul ha wareegayaane intaad gasho albaabka jig lagaaga siiyo umbaad adiga dhanba kulayl qoyiyo lafaha qabowi kaaga jira kaa baxayo taasaa xamaam la dhihi jiray iyadoo hoolal waaweyn ah oo albaabka loo soo celin oo kulayl laga wada doonayo bay xataa xilligii nabiga jiri jirtay sala allahu alah ali wasalam waxda maanta bilowday maaha alxamaamaat baa la dhihi jiray halkaa markii la galo intaan islaamku hufin carabtii iyo dhaqankii hore wuxuu ahaan jiray meesha marka la galo halkaasaa maryaha la wada dhigan jiray oo raggu iyagoo wada qaawan baa meesha la wada geli jiray innaga dhaqanka soomaaliyana waan soo gaarnoo togaga iyo webiyada marka lagu dabaalanayo iyo badda dabaasha marka loo tago iyadoo raggu wada qaawan yahabaa la wada dabaalan jiray waan soo gaarnay sooma kolba aniga int intaan anugu ugu yarahay soo gaadhay intaga yara garan maayo saasoo kale ay carabi ahaan jirtay xishoodna ma jirin waxba lama kala qarsan jirin walidaalika shuruud lagu xiri doonaa xamaamkaa markaad gasho marka adiga dhan waa dhididi markaad dhidita jirkaaga dhacaan badan baa ka soo bixi dhacaankii badnaa ee kaa soo baxay haddaad arka iska xirato wax yar kadib shiirkaaga wax ku ag fadhiisan kara labaadku saa darteed waxaa sunnaa markaad xamaamka isdhididinta ah ka soo dhamaysato inaad qabaysatood biyo isku shugto oodan shiirkaaga dadka dhibin waayo waxaa dhici karta inaad dad gaari la soo raacdo waxaa dhici karta inay markiiba salaadii intay ku qabato masaajid aad soo gasho waxaa dhici karta inaad dad meel munaasabada dhex timaado qofkaad banaanka ku salaantaba ilan dhidid aad u badan oo jirkaaga ku ingegay baa kaa yimide inuu qacsiyaa dhici karta oo qofkii wax dardaro sidaas darteed wakamaa yustaxabu lguslu sidii loo suneeyey lidaakhili lxamaami meelaha la ysku uumiyo la ysku kululeeyo qofkay gala hadda ma la geli karaa meelaha sidaasa minhaaj lama hor ordee beyd kadib ku imanbsooiaa soo socoto aw man xujima qofkii la toobo toobin qofkii la toobo isna inuu qabaystaa sunno ah arrintaa wuxuu u deliishadeen fuqahadeennu xadiid daciifoo min xadiidi caaishata imaam abu daawuud uu ka wariyey sanadkiisana uu ku jira nin daciifu xifdiaho muscab ibni shayba la yidhaahdo xadiidkaasa caaisho waxay leedahay nabigu sal sl wuxuu ahaan jiray yaktasilu min arbacin afar buu ka qabaysan jiray afartaa waxaa ka mida waa min alxajaamati toobinka nabigeenu toobinka waa istoobi jiray aadna waa u ammaanay awqaadna waa u sameeyey iyo ayaamaha iyo taariikhahu tirada bisha iyo maalmuhuba wax badan bay saamayn ku leeyihiin waxtarka toobinka waxaa saamayn kulahoo kaleeto xanuunka ku haya iyo meesha lagaa toobayo kutub baa laga qoray waxay nimanka dhakhaatiirta iyo galbeedku iska dhega tiraanba hadda isbitaallay u fureeno iyadii laga maarmi waa nabig ala slam waa kii lahaa haddii waxyaabaha ad isku dawaysaan dawo uu leeyahay fa fii alaaatin sharbata casalin wa sharطata maxjamin wa kayata naarin tusiibu mawdica daa wa naa ummatii can ilkayi saddexdaa dawo ugu fiican kabamalaba iyo dhiigka daadin toobina iyo dab meeshii xaluulaysay ku aada ummaddaydana dabka iska daayaan leh walidaalika masalkii waa ku noqday aakhiru dawaa'i ilkayu markii wax kasta laga soo quusto meesha xanuunaysa dab baa lagu dhejiyaa laakiin waa nin yaqaanoo dabka sida loola beegsaday yaqaanay waa inuu yahay marka waxaan uga jeedaa man xujima xadiidkaasay u dariishadeen xijaamada waa xadiid daciifa qaarkood baa waxay ku cileeyeen qaarkood baa waxay ku tacliiliyeen baan leeyahay sababta xajaamadu waxay idheen waxay shabbahdaa kaistixbaabi alwuduu'i min aljanaabati way janaabada waxay dheen markaad ka weysaysataay nooc soo yar biyirsiiya awood soo noqoda ay qayb ka qaadataa xajaamaduna markaad qabaysato jirkaaga diiso qabsiya nooc taaqiya awooduu yeelan bay yidhaahdeen calaa kulli xaal istixbaabkeeda asal ahaan xadiidkaa daciifkaa lagu saleeyey wاlgaslu fi اxamaami jaaza lidakr maca satri cawrati wagadin lilbasr raggu xamaamka inay galaan wاlgaslu qabayska fi lxamaami lagu qabaysa meelaha la isku kululeeye koox kooxda loo galaay jaaza waa u banaan yahay lidakari ragga maca satri cawratin isagoo cawradiisa asturaya waqadan lilbasari indhahana ka laabaya cawrada dadka kalena aan fiirinayn labadaa shardi haddaad fulin karto waad geli kartaa habal lagu jira meeshii ama adugu dad ugu tag ama ha lagugu yimaado ama wadagala mar meeshaa lagu wada qabaysanayo xamaamkana waxaa lamida meela lagu wada dabaalanayo iyo dadkii balooniga soo ciyaaray ama ardaydii waxoogay soo ororoday meelaha waaweyn ee tuubooyinka furan ee banaanka si siman intay u istaagaan ku qabaystaan labadan haddii la hela dhibmala maca satri cawratin waqadan lilbasar haddaad cawradaadana asturato oo nabigu cala isalaat wasalaam waa kii yidhi cawradaada hafaydin ixfad cawrataka cawradaada ka ilaali inay arkaan wixii xaaskaaga omaa malakad yemiinuka maahan dadka cawradooda qadulbasarna qur-aankaa baa laynagu amray nabiguna si gaar u magacaabo wuxuu yidhi cawradaada cawrad qofku ma banaana ilaa cawrati rajuli inuu eego qofkana qof kale cawradiisa inuu eega ma banaana mar haddayna banaanayn haddii uu wixii jaayiska ahaay inaad saa ugu qabaysataa shuruuddii aada oofin weydo xaaraan buu noqon marka sawlooyinka koox kooxda loo gelaya gruubiska waad geli kartaan laakiin maca satri cawratin waqadin lilbasar raggii weeye nabigeenana calayh salaatu wasalaam waxa uu ka reebay dadka haweenka in la geliyo wuxuuna ogolaaday raggu inay galaan xadiidkii jaabir baa wuxuu ahaa man kaana yu'minu biاllaahi walyowmi اlaakhiri falaa yadkul ilxamaama ilaa bimi'zari isagoon hoosta waxuu u guntanayn maa bayna surati warukbati cawradiisa qarinaya qofka ilaahay aakhara rumaysan yaanu meeshaa gelin ilaa bimi'zarin inuu hoosgunti wato maahane oo satru cawratintiahay laakiin meeshii oo dadkii joogaan baad maryaha intaan iska dhigtaan daraq geli ama kastuun gaaban intaan isku soo reebaan dhex istaagi lama ogola cawradaada inaad banayso taasi waa raggii walgaslu qabayska fi lxamaami lagu qabaystaayey meelaha laysku kulleeyo jaaza lidakari buu u bannaan yahay raggii ninkii maca satri cawratin isagoo cawrada asturaya waqadin lilbasari indhihiis iyo araggiisana daboolayo isku xajiraya haweenkiina wayukrahu dukuulu gelitaankii waa karaahiya fiihi fi lxamaami la gala lilnisaai haweenkii ilaa licudri maradin xanuun iyo cudurdaara inay yeelato aw nufasaa inay gabar umulbaxaysa tahay maahane abcan waa inaan cawrafayd iyo rag la ysdhexyaacaye jirin haweenku way geli karaan haddii labadaa la helo saasuu leeyahay hadalka daahirkiisu wayukrahu dukuulu karaahadan cinda alfuqahaai waa karaahatu tanziiho waxay leeyihiin asalku waa ibaaxa oo way bannaan tahay hadday asalkii bannaan tahayna haddii wixii mawaanicda ahaay oo kashfu cawratin iyo iطilaacu ajnabiyin iyo laga badbaado haweenku way geli karaan laakiin hadduu rag meesha joogiiyo hadduu rag joogay dharkeedii qabtoy asturan tahay kuba dhididaysana oo hadday rabta hadhow ay ku qabaysanayso ama qabayskii waa sunne iskaba daynayso waxay wa maxduur sharci aduusan ka dhalanaynin suuqa dukaamadaba waa la ysugu iman karaa basaska iyo gawaadhidana waa la wada raaci karaa meeshan kulolin lagu wada dhidido maxadiin iyo masaajidkana waa la ysugu yimaadaayo xilliginaba laba safon gidaar iyo astur udhaxaynin bay ahaan jireen tan maxaa diidaya bay yidhahdeen tan maxaa karaahiye haddaba u tiraadeen hadday sidaas tahay waxay dhaheen nabiga wuxuu yihi man kaana yuuminu billaahi walyowmi alaakhiri falaa yudkil xaliilatahu fi lxamaami ninkii ilaahay aakhira rumaysan xaaskiisa yaanu geynin meelaha kooxkooxda loo galee la ysku uumiyo ee la wada tubaya mar kalena wuxuu yihi nabigu calayh salaatu wasalaam caaisha xadiid baa waxay tidhi caaishaha maalin iyadoo joogta baa haween reer shaam ah madiine ugu yimid markii la iswaraystay tirinaa xaggee ka timaadeen waa xilliga nabiga gerihiisii kadib sal slam waxay dhaheen shaam baan ka nimid waxay tihi waxaa laga yaabaa meelaha lagu sheegayo haweenkoodu meelaha babliga ee buuxee la ysku kululeeye lagu dhidido inay haweenkoodu galaan baad ka timaadan miyaa waxay dhaheen haa waanu galaa oo waanu samaynaa caaisha marka waxay tii nabigaa waxaa maqasa asagoo leh ayuma imra'atin wadacat iyaabaha fii beyti ayri zawjiha fii ayri beyti zawjiha faqad hatakat sitra allahi jala wacala naag kastoo dharkeeda isaga dhigta gurigii ninkeeda meelaan ahayn asturaadii iyo xishoodkii rabbi ka rabe ee xaddii maxaarimta uga dhigay way ku tumatay waa hadalka xadiidka lafdigiisa daahirkiisu mantuuqiisu wadacat iyaabaha wey mafhuumkiisa waxay yidhahdeen waxaa laga gartay idaa lam tadac iyaabaha oo dharkeediiba intay ku gasha ay ku dhididaayey nahyigii mafhuumka xadiidka maynan gelino mafhuumu sharigii ayuma aha marka calaa kulli xaal waxay leeyiin waxaan xadiidkan daahirkiisu wuxuu tusayaa in wixii maxduur sharci hadduu ka dhalanayo sida kuwii la isdhexyaacay laakiin haween keliya ama keligeedba hadday noqotaay dhib male keligeedna hadda waa la kelaysan karaayo hadda xaradkii badnaayo hor wax badan baa laga baxay laakiin hadduu marad jiro wax kala weydo oy xanuun ugu baahato xanuunkan qabowga ahaya ama romatismka ay yidhaahdaan ama xanuunada dhakhtarkii usoo tilmaamay iskulolaynta iyo xamaamka iyo sawnooyinkaa tag la yiri somalia maxaa lagu dhahaa xamaamna carabia lagu dhahaa afkan kalena sawna baa lagu yihahdaa maxaa lagu yihahda afkan soomaaliga sameynaya hadadii meel soomaaliya laga samayn lahaa magac waa u samayn lahayd marka isomis iyo iskulolayn iyo meesha lagu dhididiyo macnaha haddaa ishuris iyo macnaha haddaad fahantay maalinkaad magac u hesho ama midkii loo kale ad u heshoba ku magacow aw nufasa waxay leeyihiin haweenka waa loo ogolaanayaa markay umulbaxayaan bay wax badan waxay sheegaan inay u fiican tahay meelahaas oo kaleeta inay galaan oo jirkeeda muddo dheer maanay qabays waajiba mayna qabaysanin waxaa dhici karta muddo inayna qabaysanin jirkeeduna xaalaad isbedel badanoo uurkii aakhirkiisii ilaa intii ka dambeysay uu soo maray caafimaadka jirkana aada buu u fiican yahay waxyaabo badan oo iyadu markay umusha tahayna inta badan way fadhidaan marka wax badan jirkeedu inuu ka yimaada caafimaadkeedaa ku jira bay fuqahadeena qaar ka mida leeyihiin iban masaasa caafimaad ahaan allahu aclam bal dhakhaatiirteen inoo waraysta waqabla an yadkhula yucطi ujratah walam yujaawis bikhtisaalin xaajatah wa qabla an yadkhula intaanu gelinna yucطi wuxuu siinayaa ninka meesha iska leh ujratahu ijaarkiisa wuu hormarinayaa ijaarkiisa inaad hormarisaa la rabaa si ninkii ama ijaarkii intuu ku qanco uu kugu ogolaado ama intuu ku qanci waayo uu kaaga ceshada meeshiisa haddiise aad iska gashood soo baxdo oo ijaarka lagu heshiin waayo hadhow xaajiya gariya isqabqabshiisa xagaxagashay noqon sidaana ma fiicna sideedabana waxyaabaha beeculmajhuuli ma banaana ilaa fii masaa'il aan iyada laga maarmi karin oo daruuraa maahane ka ujrati alxamaami meeshan aad gelaysaay ujrada lagaa qaadayo waxa aada iibsanaysa waa majhuul waxaan la garanaynin wey waayo biyaad isticmaali doonta intay leegyihiin lama yaqaano jirkaagu dadku kala jir adag inta uu ku kululaanaya waktiga iyo taymka ay qaadan lama yaqaano biyaad daadin doontaa ma kaadinba ku qaban doontaa meesha hadday musqul leedahay ma ku gudan doontaa xaajo maxaad samayn doontaa war looma hayo waxyaabaha qaarkoodna xisaabtanka kuma fiicna hadda soomaalia meelaha babliga musqulaha la gala wax la bixiyo hadda musqusha haddii lagula xisaabtama lagu yaha maxaa rabtaa imise daqiiqaad ku jiri imisaa biyo isticmaali maxaajo weyn baad rabtaa mise xaajada yarayd baad rabtaa oo tayar iyo taweyn laftooda intee la ekaan doonaan yaraan iyo badnaasha lama yaqaan waxyaabaha saas oo kale mimaa yustaxaa minhu waxa laga xishoodo faahfaahintiisa duuduubkiisaa sharcigu ku aqbalaa wixiina waa loo baahan yahay dhinacna lama garan karo dhinacna lama sii qodqodi karo dhinacna lama sii qodqodi karo ujradii haddaba si ayna nisaac iyo muran uga dhalanin hadhowna dulmi u dhicin inaad hormarisa wey sidaan baa hadda xamaamaadka babliga meelaha musqulaha babliga dad ka dhexeeyaay adduunka meelaha laga isticmaalo ayaboodyada iyo meelaha kalaba waxaa la hormariyaa lacagta markaad sii gelaysad iridda jooga wax go-aanun baa lagu qoriyadu dhiibi adu waxaa qadarkiisa isticmaal ama ka badso ama ka yarayso masalada wuxuu yihi walam yujaawis waa inuusan gudbin biikhtisaalin qabaysigaas xaajatahu intaad u baahan tahay lacag baad bixiso cidi kuma xisaabaysee biyaha intaad iska furta iska hoostaagnow iska macaanso isaga raaxaysa inaad tiraado lama ogola qadarkii xaajada iyo baahida wixii ka badan israaf weeye israafkana lama ogola qofkana raalli kamaaha wixii israafa qadrulxaaja adigana ku ekow maadaama shay majhuula aada gadatay baabu tayamum tayamumu lmuxdii yowman ajnaba yubaaxu fii xaalin wa xaalin wajaba wa sharطuhu khawfu min isticmaali ma u faqdu maain faadilin can اdama dukuulu waqti wasu'aalu ظaahiru lifaaqidi ma waturaabun طaahiru walow غubaara الرمل laa mstacmala muتصila bاlcudwi aw munfasila wafarduhu naqlu الطuraabi low naqل min wajهi lyadi aw biاlcagsi xal waqasduhu waniyaة اstibaaxi fadin aw الصalaaةi wاnmisaaxi alwajhi lalmanbiti wاlyadayni mac mirfaqi waratib اlmasxayni wasuna tafriiq waan yubasmila wqadim اlyumna wkhllil wاlwila ونزع خاaتم لأولى تضرب أما لثاني ضربة فيجب أdاaبه القبلة أن يsتقبلا مكروهه الترب الكثير اsتعملا حرامه تراaب مسجد وما في الشhرع الاستعماaل منه حرما مبطله ما أبطل الوضوء مع توهم الماء بلا شيء منع قبل ابتدى الصلاة أما فيها فمن عليه واaجب يقضيها أبطل وإلا لا ولكن أفضل إبطالها كي بالوضوء تفعل وردة تبطل للتوضي جدد تيمما لكل فرض إلى آخر كيس intaa waxaynu ka gaarnaa qaybo yaroo kamidu maan ka gaarnaa baan u malaynayaa halkan baabu tayamumi weeye sideedaba tahaarada awaakhirteeda waxaa lagu keenaya gabagabadeeda gabagabaysiga gabagabaysiga lagu keenana waxaa keenaya asalka tahaaradu ama tii xadadka ha ahaato ama tii khabaska najaasada ha ahaato ama asqartii yarayd ha noqoto ama akbar ha noqoto asalku waa biyo in la isticmaalo markiise biyihii la isticmaali waayo ba waxaa looga guuraa in ciidda lagu gebagabaystaa looga guuraa saas darteed buu dhowr masaluu ka hadlay masalada koowaad wuxuu kaga hadlay mubiixaatu tayamumi ama musawiqaatu tayamumi waxa keeni kara inaad biyihii intaad ka guurto aada ciid isticmaasho goormay bannaan tahay masalada labaadna wuxuu ka hadlay shartuhu weeyo shuruudu tayamum buu marka labaad ka hadlay masalada saddexaad wuxuu ka hadlay arkaanu tayamum wuxuu ku xijsiiyey sunanu tayamum kadib aadaabu tayamum makruuhaatu tayamum muxaramaatu tayamum mubtilaatu tayamum kadibna masaa'il mutafariqa intaasuu baabka kaga hadlay mualifku raximah llahu tacaala tayamumu muxdii ninkii xadadku ku dhacay xadadka asqarkae yar baa loo jeedaaye inuu gebagabaysto aw man qofkii ajnaba junubay yubaaxu waa la banneeyaa fii xaalin mararka qaarkood xukunkiisa mubaaxo weeye wa xaalin mararka qaarna wajaba wuu waajibaa marna waa mubaax marna waa waajib ciid in la isticmaalo asbaabta keenta haddaba ka had asbaabtii maanu ka hadlina wuu ishaaray laakiin xukunka takliifiga ee tayamumku marna waa mubaax marna waa waajib mar waa mubaaxo haddii aada biyihii isticmaali karto maca almashaqati laakiin ay ku dhibayaan inaad iska gebagabaysato waa kuu bannaan tahay biyihii inaad ku weysiisato dhibkii taxamushood u dulqaadatana waa kuu bannaan tahay marna waa waajiboo biyoba haddaad weydo oo salaadii inaad gebagabaysatay iyo inay weyse la-aan noqoto ay noqoto iyana waajib buu noqonayaa asbaabta tayamumka keentana marka la soo ururiyo waa laba faqdulmaay biyo in la waayo oo shuruuduu ku sheegi doonaa kow biyo inaad weydaba oo biyo aad ku gebagabaysata ma haysid biyaad ku weysiisataan le maba haysidba maxaad sameyn oo kale waxaa ku furan kara keliya gebagabaysi wey sababka asaaska ahna waa sababkaasoo faqdulmaay ah sababka labaadi alkhawfu min isticmaali ilmaay wey biyi waad haysataa laakiin waad ka cabsatay ama qabow baad ka cabsatay ama xanuun dartii iyo caafimaad daraad uga cabsatay oo xubnihii aad dhaqi lahayd baa qaar boog iyo nabar ku yaallaan ama naftaadaad si kale ugu cabsatayoo intan yari cabbitaan ugama maarantidba haddaad ku weysaysata dhexdan bahgooyada oo lagu dhiman khawfan cala nafsi weeye asbaabtaasoo dhan waa inuu keeni doonaa isagu marka insha allahu tacaala masalada koowaadi haddaba qofka muxdidka ee xadad asqara ama jinaabada qabee xadad akbara inuu gebagabaysan karo shuruudeeda haddii la helo qur-aankaa inoo sheegay in kuntum mardaa jiradii soo maha aw calىa safarin aw jaaa aadkum axadu minkum min alghaayiti aw laamastum الnisaa falam tajiduu maaa fatayamamuu saciida طayiba guud ahaanna waxaa la yihi wain kuntum junuba faطaharuu wain kuntum mardaa nusuusta nabigana calayh الsalaatu wasalaam dadkii biyaha waayey waa kii xadiidka abidar ku lahaa asaciidu ayibu ahuuru lmuslimi idaa lam yajid ilmaaa walow licashri siniina toban sana haddaad biyo weydo saciidkaasa ahaaro waa qofka muuminkaa faidaa wajada almaa falyattaqi illaaha walyumisa bishratah haddii uu biyihii helo ilaah intuu ka baqo biyaha ku ahaaro qaato dabcan waa hadday sababtu biyo la-aan ahayd halkan waxaa laga gartay xadadkii asqarka ahaa iyo kii akbarka ahaa labadaba in la gebagabaysan xadiidkii saxiixa ku yiileen qisadii cumar iyo camaar waa kay safarta isu raaceen waa kay biyo la-aani ku dhacday aayadda gebagabaysigana xilligaa ka hor bay soo degtay laakiin qaabkii bay garan waayeen amaa cumar orda dhaafku ku yidhi anagu gebagabaysi aanan garanaynin waxba samayn maayo amaa camaar qabays baa laga rabay faajinaaba janaabaa ku dhacday si uu u gebagabaystana ma yaqaan markaasu wuxuu leeyahy fatamacagtu fi turaabi kamaa kamaa tatamaraqu daaba sidii neef xoolahan ku galgashay way ciiddii ilan qabays baa laga rabaa ciidna inuu isticmaalou rabaa markuu nabigu u yimid nabigu mabda ah tayamum xadat akbar kuma inkirin laakiin wuxuu u saxay qaabka inamaa kaana yakfiika waa kii xadiikan waa ina iman doonaa labada gacmood iyo wejiga kugu fillaa maxay kaga fillaaneen ninkan janaabuu ka gebgelgelimaysanayey janaabadii gacmahii wejiga kaaga fillaa baa lagu yidhi in laga junubkii uu gebagabaysan kara halka waa ka garatay وشرطه خوف من استعمال ماء أو فقد ماء فاضل عن الضمى وحلي وشرطه شرط جيسو شرط التيمم أفر شرط قوليه تيمم كمركو أصحي بنانان أيو أفر شرط قوليه شرط كوبات خوف إن لقى عبسدوية من استعمال ماء بي استعمال كورة biyaha isticmaalkoodii biyo waad haysataa laakiin naftaada iyo caafimaadkaagaad uga baqday iyo noloshaada biyahan isticmaalkooda daahirka aayadduna way tilmaamayoo wain kuntum mardaa baa la yidhi haddaad jiran tihiin oo biyaha jiro waa kuu diidi kartaa nabigeennana xilligiisii waxaa sugan gaswatu daati salaasil ciidankii loo diray baa waxaa sariyadaa hogaaminaya gaswadaas cmr bn اcaas radi allahu canhu ardaa dadkii isagaa amiiru ahaa isagaana tukin jiray xilli qabow dhacayo baa janaabo ku dhacday biyihii buu ka cabsaday marka biyana waa watay hadduu qabaysto inay kaba raacduu ka baqay wuu iska gebagabaystay asxaabtiisana waa ogaan ciidankiisu wuuna tukiyey arrintiibaa markii madiine lagu soo laabtay baa dacwad lala gaaray rasuulka ilaahi isagoo biyo haysta falam tajiduu maan baa naqiinay isagoo biyo haysto intuu gebagabaysuula salaadihiina tukiyey nabigu waa u yeero wuxuu yihi camarow saa miyaad samaysay haa maxaa kuu kalifay waxaa xasuustay buu yihi qowl allahi tacaala walaa taqtuluu anfusakum ina allaha kaana bikum raxiima war naftiina hadilin ilaah waa idin naxariistaay kaasasaa yeeray nabi waa ku muusaday sala allahu alayh wasalam iqraar iyo taqriir wey mid kalena khaswo nabigu ka maqan yahay baa nin nabar madaxa kaga dhacay wuu junubay waxay waraadahay nabar baa igu yaalla biyahan qabow wax biyihiina waa qabow xal ii keena waxaa la yidhi adoo biyo haysta cudurdaar gebagabaysi kuuma hayno biyihii buu isku shagoo qalaf ka waa dhacay waa dhintay markii la yimid baa nabiga arrintii loo sheegay waa ki yihi qataluuhu qatalahum allah way dileen buu yihi nag allaha ka dhigay alaa sa'aluu idaa jahiluu haddaynan garanaynin may waraystaan fa inamaa shifaau lciyi su'aalu jahli waxaa lagu daweeyaa in aad weydiiso haddana wadadii garanayn dadkana weydiinayni maantao dhan inaad lunsanaata soo maha nin bay ku adag tahay dadkana wax weydiiya meel buu u socdaa wadadii buu garan layahay waxaa sii habaabin oo sii fogeyn dadkii ma su-aalayo dadkaad iska weydiisa wadadii in lagu tilmaamo ag taagan tahay baa laga yaabaa laakiin waa dambe meel fog aad ka dhacdo marka fa inamaa shifaau lciyi su-aal jahligu su-aal baa lagu daweeyaa taagu ninkaan namarad buu ahaa ee nabar xanuuna camr bn caasna wuxuu ka baqay qabowga biyaha su-aashaasaa nairobi lagu soo noqnoqota hadday biyihii qabow yihiin oo kuleyl aana haysanin maxaan samayn karaa wargabagabaysta biyahan qabowyar idin dilin haddayna biyo kule hadhow barqadii markay biyu idiin diiraan amaad heshaanna qabaysa markaa ladinka rabaay sababka koobaadi waa biyihii inaad ka cabsato isticmaalkooda ama xubintii la marin lahaabaa boog iyo nabar ku yaallaa oo nabarkii inay boogtii xumaata kugu xumaataad ka baqi ama boogtiiba inay kugu daada bogsashadeeda hadday biyahan iyo galaan oo wixii la mariyey ka dhaqaan baad ka baqi iyo lafahaagii baad uga baqday boogtiina ninkii dakhranaa baad aragtay qabowgiina camri bni caas baad aragtay wixii lamidana ka qiyaasa markaas waa faqdu maayin waxaa le khawfu min isticmaali ilmaayi wey sababta labaadee shardiga labaad sababta labaad ee shardiga hore buuxinaysa waxaa ka mid a aw faqdu maain biyo inaad weydo faadilin ka badan anidamaa oonkaaga cabitaankaaga adiga oonkaaga waxaad u cabi lahayd biyo ka badan oo dheerba inaad weydo aslan biyaba haddaad weyda falam tajiduu maan bali waxaa fii xukmi faqdi ilmaayi ah haddaad bahgooyo joogto biyahana cabitaan aada u haysato oo haddaad biyahan ku weysaysato ama janaabo kaga qabaysato way kaa dhammaan waxaad wax kusii karsatana heli maysi ama waxaad sii cabta heli maysi intaad meel al ceelal biyaha ka tegayso ta naftaada halaag soo maha biyaha meel dhigo booraysoo gebagabayso waayo nafta badbaadinteeda baa ka awleysan oo ka habboon cibaado tahaaradii biyaha bedelkeedii sharcigu jireeyey shardiga labaad shardiga koowaad haddaba waa biyihii inaadan isticmaali karin ama maba haysin oo waad ka cabsanaysaa shardiga labaad dukhuulu waqtin waqtigii inuu soo galo wey qabla alwaqti lama gebagabaysan kara bay yihaahdeen fuqahada shaaficiyadu waxay u daliishadeen waxay yihahdeen qaala tacaala fii kitaabihi ya ayuha aladiina aamanuu idaa qumtum ila asalaati faqsiluu wujuuhakum ahaarada waxaa la isamray salaada marka loo istaagayo in aradtum lqiyaama salaadna waxaa loo istaagaas marka waqtigeedu soo gala sooma asalka sharciga طahaaradu waxay laasimtaa oo laga doonayaa daahiru shari sheegayaa cinda dukuuli اwaqti wairaadati اlqiyaami lisalaati inay tahay waxay dhaheen qabay biyaha marka la isticmaalayo qabays iyo weysaba nusuus sharciga soo reebtay oo caddaysay in la hormarin karo gebagabaysiga daahirkii shardigii wax ka soo reebay lama hayo fabaqiya fi shiraai dukuuli waqti ko waxa wa ibnu maajahu wariyey waxaa le imaamu axmed wuxuu wariyey min xadiidi abi umaamata bisanadin صaxiixin ee nabigu uu yihi markuu ka hadlahayey ardadan masjid iyo aahir in looga dhigay faaynamaa adrakat rajula min ummati salaatu facindahu tahuuruhu wa masjiduh in kastoo ummadayda kamida meel kastoo salaada ku qabato masjidkiisii iyo wuxuu ku dahaara qaadan lahaa waa haystaa maxay dhaheen shardigu idraaku salaati salaadii ay soo gasho buu uhuur iyo tahuur iyo masjid haystaa baa la yidhi salaada haleelkeedina bidukhuuli lwaqti weeye daahirkiisana tahuurka la sheegayana turaabkii wey waxaa lamid ah xadiid ibn cabdillahi bn camr alcaas o axmed waliy bisanadin saxiixin fainamaa adrakatni salaatu tamasaxtu wa sallaytu nabiguna yidhi meel kastoo salaad igu soo haleeshaba ciiddaasaan ku gebagabaysanaya isku masaxaya waana tukanayaa tamasuxii cinda idraaki salaati baa daahirka ka muuqatay yidhaahdeen intaa markaan isku jacburino en isku soo celcelinaaye ishtiraatu dukuuli lwaqti baan ka fahanay yidhaahdeen waana qowlu akari lfuqahaai wey fuqahadu saasay u badan yahiin mafhuumkoodu walow aadayna lagu caddayn shardiga saddexaad wa su-aalu su-aal daahirun oo muuqda lifaaqidi ilmaayi kii biyo la-aa kii biyo la-aan u weysaysanay u gebagabaysanayey markuu waktiguu soo galo inuu su-aal daahiro uusan qarsanaynin dadka weydiiyo wey wax biyo ayaa haya meelahayaa biyo ku sheegay wax biyo oo yimid ma la haya waa inuu waraystaa haddaad salaadii duhur gebagabaysatood waraysatay oo casarkii soo galo haddii ixtimaal ay suuragal tahay biyo inay yimaad biyuun la helay dariska wax biyo hayi iyo tuubadii wax ma soo dhaceen iyo wax biyo dhaaminayo biyo wada meelahan ma la arkay iyo inaad haddana mar labaad raadisaa lagaa rabaa waayo salaad kastaba tayamun aad ku tukataaye falam tajiduu maan wey inaan biyo la helinna waxaa la xaqiijin karaa marka waktigii soo galee wujuubkii taagan yahay saa darteed alabulmaayi iyo su-aal daahiroodan la dhuudhuumanaynin baa lagaa rabaa waa hadday si u suuragal u tahay inay biyo jiraan haddii tuhun soo baxo biyo inay jiraan ama meel laga helayana waa inaad meeshii aado haddaan cabsi kala jirin haddii aad aragta meel shimbir biyo ku dhacaysana oo tuhun iyo dareen kugu dhashoo tiraa warninga meesha amay biyo ku jiraanna waa inaad aaddood soo hubsataa hadday dad yimaadeen ama shan qaraad maqashay tuhum biyo keeni karana waa inaad iska hubsataa falam tajiduu waxaa yaqiin loo guuri karaa markii yaqiin biyo inaan lahaynin la arko baa yaqiinu tayamum min alwuduu'i wa tahaarati ilmaa'i laga guuri karaa bay yihahdeen shardiga afraad wa turaabun ciid aahirun oo aahira waayo saciidan ayiban laba mas'alo bay xambaarsan tahay waxaa lagu gebagabaysanayaa turaabun inay tahay waana sida jamhuuru ahlilcilmi ay qabaan dawaahirta nusuustana u dhow mas'aladan ku soo aroortay marka la isu keeno nabigeena sal alla alayh wasalam ficlan wuxuu u sameeyeyna ciid iyo caray ahayd erayadiisana xadiidkii xudayfiya kayrkii waa kii ahaa wajucilat liya turaabu ahuuran ciiddaa ahuur la iga dhigay haddaba lafdu saciid maadaama macaani badan uu mujmal yahay oo ixtimaali karo mid kamida ficilkii nabiga iyo qowlkiisii haddii uu caddeeyey macaanida kiisaasaa lagu xambaari gaar ahaan fii maqaami minnati xilli maalilaahi ku galladaysanaya ciiddii haddii lagu sheegay iyadu khasaais khasiisa inay leedahay baa laga gartay inay aahir tahayna saciidan ayiban bimacnaa aahira weeyo de in allaha ayib walaa yaqbal nijaase ilaahay loogu taqaruba lamaba ogolaba ciiddii haddaba walow gubaara ramli bacaadki iyo xaanida boorka ka kacayba ha noqdee adu ciiddii gacanta markaad dhulka saarto waxaa ku soo raacaya waa boorhkeedii waxa kalee kuuskuusanee soo raacay waa inoo iman doontaaye inaad iska fududayso iska daadiso weliba iska afuuftaa sunno ah maxaa gacmaha ku soo haray boorhkii haddaadan ciiddii caadiga ahayd ba ahayn oo meelahan xaanidii iyo bacaadka aad gacmaha saarto boorhkoodii kaa soo raaco kifaaya kii ku soo raaci lahaa isla isagii weeye waxay yidhahdeen fuqahadiina shaaficida waxaa la mid a guryahan dhoobada laga dhisay haddii aad gurigiisaa gacanta ku dhahdo boor kaa soo raacana kifaaya idana boorun baa lagaa rabay waa ciid gubaar leh oo boorle waa inay noqotaa halkaa maxaa ka baxay taylka lagu gebagabaysanayaa ka baxay oo sajaayada lagu gebagabaysanayaa ka baxay oo kuraasta lagu gebagabaysanayaa ka baxay oo see la yeelaya hadda marar baaban ciidba la helaynin meelaha galbeedka waxaan ku arkay indhaha biyaha dad ka keento inaad subermarketka ciid baca ku jirta kasoo gadato guriga dhigata ama gaariga ku qaadato maahane haddaad biyo weyda ciiday ku gabagabaysta heli maysa dhulkii dhannaaba laami iyo dhagax baa laga wada dhigayba waxaa laga yaabaa maantao dhan laba magaalo laba boqoloo kilomitr isu jirtaa socoto midaad ciid ka qaadato inaad weydo baa dhici karta saa darteed guryaha markaad joogna waxaan dhihi jiray subermarketkaa ciiddii oo bac ku xiran baa la iibinaya idinku ciidda banaanka taalla bilaashka xagga ciiddi ataa waa bee ciiddii waa la gadaya dukaanka guryaha waxaa noo orli jiray bac ciida gaarigana bac ciidaa kugu jiri haddaad biyo weyda si kale ugabooraysato ma laha marka ummad waxyaaba badan ku imtixaano weeye dhinaca markaad ka eegtana dhulkoodii dhistay wey saa darteed hadduusan wixii gubaar lahayn oo ciiddii aan waxbaba kaa soo raacaynin waxay yidhahdeen gebagabaysi ma asaxo waana qowlu jamhuuri ahli اcilmi aniga dawaahirta nusuustana saasay ila dhowda laa mustacmala masaladii mustacmalkii bayna daba socota weli laa mustacmalan ay laa turaaban mustacmalan ciid la isticmaalay waa inayn ahayn mutasilan ahaaya ciiddaasi bilcudwi xubinka mid la xiriirtoo saaran aw munfasilan mid ka socan ha noqotee ciidda la isticmaalayaay waa inaanay ciid mustacmal ahayn bimacnaa ciiddii xubinka aad ku tahaaro qaadatay eed wejiga marisay wejigana ku hartay ama gacmaha aada marisay gacmihiina ku hartay mustacmal bay noqotay waxay dhaheen qiyaasan calaa maai lwuduu'i wabawl mustacmal aan kusoo marnay maslaة daliil muctabar oo xujo oo la taaban kara ma laha walidaalika masala mushkila noqotay midna qaacido ogaada masaalka fiqiga haddaad aragtaan masale mucaqada oo adag oo in la dabaqaayay dhib badan leedahay gaaliban mustanad iyo sal sharci oo sugan oo fiican ma laha nidaamka markii masalo yar ijtihaadaadku ay la yar fogaadaan marka dambe laablaab waxay la geli isagii si uu yeelo waaye waxaa la fuqaadii shaaficiyadahayd sidee baan mustacmal isaga ilaalinaa gebagabaysigii weliba gaar ahaan waxaad tidhaahdeen ilal mirfaqi ha la gaarsiiye saan arki doono isaan mustacmal isaga ilaalinaa qaab aada u dhib badan oo tababar iyo training dheer u baahan bay haloo gebagabaysta ihahdeen waxay dhahdeen labada gacmood sidaan soo dhe haye tan faraheeda afarta ah afartan kala dhabarka kaga hagaaji sidaa ugu jir suulkan ka ilaali inuu taabta jirka waayo hadhow suulka kaluu masixi doonaayo meel hadduu soo taabta ciidda hartee mustacmal bay noqon saa darteed suulkan waa inuu gaar u goojiyaa afarta sad afarta afarta ku hagaaji gadaal u raaci markaa xusunkii gaarta soo celi weli suulka kor baad uhayn kor baad uhayn ilaa suulka suulka aada marisa gacanta kalena sidoo kale dheh ilaa aada saa u marisa yihaahdeen kayfiyada sidaasi aslan sharciga wuruud iyo tabaad midna kuma laha waxaana keenay mas'alada ismustacmal oon asal lahayn baa in la tabiiqiyaayey waxay noqotay noocaa tareyninka u baahane nin walba maalmo in la tababaro oo maalmo lagu layliyo u baahan haddana waswaas bay dhalisay suulkii u taabtay mustacmal bay noqotay iska daa mid kala soo qaata waa masaladii usaliidoo kaleeto dhibkeedii wey marka masaladan ciid baa mustacmal noqotay iyo markaad eegta cumuumka iyo waxaan leeya kayfiyada iyo riwaayaadka nabig ala slam wax mustacmal turaab oo la iska ilaalin jiray ma jiro inta labada gacmood la saaro oo laga iska daadiyo oo laga afuufo oo nabigu saa yidhaahda iyaga saanskii isagoo dhaqaya buu wejigana marin jiray xusulkana maalinki doonaa isaga laftiisu wax sugan ma laha laakiin labada gacmood intuu saa isku dhaho buu wejigana marin jiray mustacmal ha la iska ilaaliyey ciidna ma jirin qabayskana iyo weysana mustacmal ha la iska ilaaliya lama aqoon jirine waxyaabaha ijtihaadaadka fuqahadu waxoogay la yar durkay bay ka mid tahay laa mustacmalan haddaba weysadii baan raacinaynaa oga qiyaasanaynae biyo ciid mustacmala iska ilaali buu ku leehay ciiddan haddaba lagu gebagabaysanayo mustacmalkii waa tee waa ciiddii la isticmaalay weeye ama xubinka ha ku horharto oo korkiisa ha saaraato ama intay kaba duushay meel ha ku dhacday mutasilan ha ahaato kaana ha yeece turaabkaasi bilcudwi xubinkii mid la xiriiroo dul saaran aw munfasilan mid ka socmay oo meel kale ku daatayba ha noqdee lama isticmaali karo ayib su-aasha imanaysa waxaa weeye weysadii hadday biyo kaaga duulaan aada isticmaashay mustacmal bay wada noqon jireen ciiddana ciidda inta korun baad iska qaadi waayo biyuhu way wada dhex galaan ciiddiisa si wada dhex gashay inta kor saa inta isaga qaado inta hoose kasii gebagabaysa bay fuqahadeenu yihaahdaan halkan wuxuu u gudbay wafadluhu naqlu turaabi halkaas caawa ku daydina insha allahu tacaala si usbuuca dambe kitaabu tahaara aan u dhamayno usbuuca ka dambeeyana imtixaankiisii insha allahu tacaala aynu u gallo aan ku iman doonaa maxalma su-aashaadi weydiin doonto inaan usoo socdaa laga yaabaa su-aale ii yimid baa jiray halka laba derbi ma lagu tayamumi karaa talaaxidiisa derbi ma lagu tayamum talaaxidiisa qiyaasan ala cala turaabi cinda jamhuuri ahli lcilmi maya derbiga kuma ansaxdo laakiin fuqahada maalikiyada iyo dab xogay kalo oo jacburo madaahibta kale ka soo falfallaagoobay baa mas'aladaa qaba laakiin aniga turaabkaa shardi inuu yahay baa daahirka nusuusta ila dhow haddii aad labadaba weydana salaadda way ka asixi faaqidu tahurayn baa la yidhaahdaayo ciidna waaye biyana waaye salaadiina way joogtaa siadaada ku tukan salaad ha laga tago qiil alla waa salaad say ku qabataa loo tukadaadi ay soomaalidu dhihi jireen wey ninka wuxuu bacda salaam haddii aan biyihii haysto laakiin aan ka baqo balse aan kululaysan karo ka waran haddaad kululaysan karto ma gebagabaysan kartid biyaha diirsan karto ma gebagabaysan kartid waayo cabsidii way zuushay sabab lagu zuuliyaa la hayaa laakiin salaada ay tegayso may dhib ma laha salaadda haddii waktigeedii baxo cudurdaar baad leedahayo wakti allaale waktigaa tahaaraada dhamaysato unbaad ka soo gaari ee biyaha kululayso waxaa kale intaanan ka kala gaarin xabeydkan horta qabowgu wax lagu kululaysta haddaan lahaynin waa la gebagabaysan karaa ciid haddii la waaye nairobi horta ciid ma jirto marayn maayo inaan kugu waafaqayno oo boorkeedii baan isligu joogilaana sidii meesha la yidhahdo ladhowr maamaladi roob la waayo boorkii iyo qaacii ka dhacayay baad u jooglaanay soo maa marta ciiddii iyo boorkii iyo qubaarkii ma laha baan lagaa lagaa lagu waafaqaynin asalku inay cinda alisticmaali gubaar leedahay shardi maaha laakiin tii gubaarka lahayd inay tahay baa shardiga halkaasi fuqahadu yihahdaan maxay halkaa uga jeedaan waxay dhaheen hadduu lam yajid ilaa turaaban ilaa tiinan wax qoyanoo dhooba a mooye wax kale waad weyne sida hadda tan roob ku dhaceen oo kaleeto waxay yidhahiin iyadu gacanta marin wejigan wuu marsan oo tanoo kale ma lahaya haabay dhaheen marata yajibu taayuru marayba dhooba inaas wada marisa waajib tahay baa jira salaada ay kafara laqdiga ma furi kartaa qofka mar waxaa fuqahada shaaficiyadu ay waajib ku tahay dhoobo inuu isku dhabooqo salaad si uu tukado ya marku dhari waayo wey intaad dhara xeerata weyde waxay dhaheen dhoobada si fiican isu saartaano salaada ku tuko oo dhoobada macaunay qarin waxay dhaheen haddayna qarinayninna way tashwiihin markay tashwiihisana ay suuro fool xumaysana qaabkay ahayd qaab ka yar duwan bay u muujino waxaa weeye takfiifu shari sharkii baa laga foodeynayaa bay yidhahda calaa kulli xaal marka waxay leeyihiin dhoobadaa qoyan baad gacanta saari haddiiba aada weyda turaab fuqahana waxay waajibiyeen gidaarka gacanta saar qaarna waxay yidhaahdeen bilaa wuduu'in walaa tayamumin tuko marka saad ku jamcin karta gidaarkii mari kii gidaar kuu shardinayeyna wejkiisi waad haysaa kii bilaa gidaar tukan ahaana tukatayba faaqidu ahurayne masaladiisa wey kitaabkan ka hadlay faaqidu ahurayne masalada waa ka faafan subana halkaas ku dayna subxanak allah bxamdiga ashhadu an laa ilah illa anta astaqfiruka waatuub ilayk